habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo arbaca ah bisha sebteembar waa kow iyo labaatan sannadka laba kun lix iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrbaan iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daabihinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali shaah
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah sargaal ka tirsan ciidamada amniga oo ku dhintay qarax ka dhacay magaalada muqdisho waxaana dhacday maanta in rajixishadii ay ku xirtay baabuurkiisii ee uga xirtay waxyaabaha qarxon isaga oo shaqooyinkiisii usoo socda oo ku leexda meel inay kaga sidaal baabuurka ayuu qaraxa baabuurka loo taabtay saas ayayna ku geeriyeen alla u naxariisto
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aannu la yeelannay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliya oo ku sugan magaalada new york xaqiiqan soomaaliya ma dhicin nin qof madaxweyne ah oo hadla oo aan xusin waxay noqotay weliba si gaar ah dhacdooyinkii u dambeeyey ee baryahan soo cusbanaanayay ee ahayd dhadhaab waa la xirayaa dowladda kenya dadka inay ka baxaan bay rabtaa in carabka lagu dhifto in la xaqiijiyo xuquuqda iyo dignitiga iyo sharafta dadka qaxootiga aysan noqon kuwa la khasba bannaanbax ka dhacay magaalada muqdisho ayaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
saraakiisha ruushiya iyo siiriya ayaa mar kale maanta ku celiyey diidmadooda ah inaysan wax luga ku lahayn weerar lala beegsaday baabuur siday gargaar bini'aadannimo oo marayay meel ku dhow magaalada xalab ee dalka suuriya toddobaadkan kaasi oo dhaliyey in la hakeeyo gargaarkii qaramada midoobay ee u socday waddanka suuriya hase yeeshee dad ka badbaada weerarka iyo kooxaha gurmadka deg dega ah ayaa ku adkaystay in kolonyada oo ka koobneyd ilaa kow iyo soddon baabuurta xamuulka ah uu qabsaday weerar ilaa labaatan gantaal ah oo muddo laba saac ah ay soo tuurayeen diyaaradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca dadka arrintan goobjoogga u ahaa waxaa ka mid ahaa nin la dhashay sarkaalka hay-adda laanqeyrta cas ee carabta u qaabilsan dalka siiriya cali barakaad ayaa waxa uu sheegay in labaatan gantaal lagu soo tuuray kuwaasi oo dadkii ku dhintana uu ka mid ahaa walaalkiis weerarka oo ay ku dhinteen in ka badan labaatan qof ayaa raashiya waxa ay sheegtay inay fuliyeen kooxaha mucaaradka islamarkaana aysan ciidamadeeda wax shaqaha ku lahayn saraakiisha maraykanka ayaa wariyaasha shalay ugu sheegay magaalada washington in weerarka ay fuliyeen laba diyaaradood oo ay leeyihiin ciidamada ruushka kuwaasi oo noocoodu yahay sukhoi s u abaataniyoafar baarayaasha dowladda dhexe ayaa sheegay ninka lagu eedeynaya qaraxyadii sabtigii ka kala dhacay magaalooyinka new york iyo new jersey inuu ka iibsaday walxihii uu qaraxa u isticmaalay shabakada ganacsiga ee e bay isagoo ku xiray telefoon kuwa gacanta ah oo uu ka iibsaday dukaan shan boqol oo mitir uun u jira guri hadda ka hor uu deganaa faahfaahintan ayaa ku qornay dacwadda rasmiga oo ay ku jireen dhowr eedeymood oo ah dembiye heer federaal ah kuwaasoo ka dhana axmed qaan rahaami oo saddex oo sideed iyo labaatan jir ah inta badan eedeymaha ayaa waxa uu xukunkoodu yahay ugu yaraan xabsi daa'in hay-adaha ammaanka ayaa soo xiray raxaami isniintii isagoo ku dhaawacmay rasaas ay booliisku isweydaarsadeen sida ku qoran dacwadan maxkamadeed raxaami ayaa u isticmaalay inuu wax kaga iibsado shabakada ebay magaca ah axmed raxiimi isagoo alaabta uu iibsaday markaasi muddadii u dhexaysay bishii juun labaatankeedii ilaa iyo agost tobankeedii dibadbax ay dhigayeen dad dibadbaxyaal ah iyo booliiska ayaa isku dhacay waxaana xirmay waddo weyn oo ku taalla magaalada charlotte ee gobolka north carolina kadib markii sarkaal boolis oo madow ah uu si xun u toogtay nin kale oo madow ahaa isku dhacyadan ayaa sababay in ay dhaawacmaan in ka badan labaatan qof oo ay ku jiraan labaiyo toban sarkaal oo booliis ah booliiska ayaa sheegay in toogashada ninka madow ay dhacday galabnimadii talaadada xilli boolisku ay baadi goobayeen qof kale markaas oo ay arkeen keith lamont scad oo afartan iyo saddex jir ahaa oo qori kala soo baxaya baabuurkiisa madaxa booliska ee waaxda charlotte mclemberg kerry butney ayaa wariyaasha u sheegay in sarkaalka la toogtay in sarkaalka toogta iskaad uu dareemay in naftiisa ay halis soo wajahday islamarkaana qori uu lahaa ninka la toogtay laga helay goobtii toogashadu ay ka dhacday si kastaba ha ahaatee qoyska iskaad ayaa waxa ay sheegeen in uusan hubaysnayn markii toogashadu ay dhacaysay duqa magaalada charlotte jennifer roberts ayaa barta twitterka ku sheegtay in bulshadu ay u qalmaan inay jawaab helaan waxaana ay ballan qaaday baaritaan buuxa oo arrintan lagu sameeyo musharaxiinta madaxweynenimada donald trump iyo hillary clinton ayaa isku ama iskaga hor yimid arrinta ku saabsan duruufaha adag ee xagga nolosha dadka madowga ah ee deegaanada dhaqaalahooda uu hooseeyo donald trump ayaa u sheegay dad isugu soo baxay magaalada gobolka north carolina oo ka mid a meelaha uu tartanka aadka u adagi uu ka imanayo in qaabdhismeedka gudaha magaalooyinka ay degaan dadka madowga ah ay hadda joogaan meeshii ugu liidatay abid trump ayaa intaasii raaciyay in magaalooyinka uu faqrigu la degay ay yihiin kuwa ugu liita dhanka waxbarashada iyo weliba shaqooyinka wuxuuna magaalooyinkaasi barbar dhigay in ay magaalooyin ku yaala afghanistan ay ka ammaan fiican yihiin magaalooyinka qaarkood daraasad siyaasadeed oo guud oo la sameeyey waxay muujisay in clinton musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee xogayihii hore arrimaha dibadda maraykanka ay si weyn uga horeyso donald trump marka la eego codadka dadka madowga ah
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga ah ee v o eda dhegaystayaal markana u diyaargarooba qaybihii kale ee idaacaddeenna habeennimo wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa sheegaya in qarax ka dhacay maanta agagaarka isgoyska jubba uu ku dhintay sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya saddex qof oo kale ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi falastiin axmed iimaan ayaa faahfaahinta qaraxani waxay ka wareysatay cabdikaamil macalin shukri oo ah afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim magaciisa waxaa la yihahdaa sarkaalkaasi axmed cali cumar sacuudi ayaa la yihahdaa sarkaalkan wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan nabad sugidda wuxuu ahaa sarkaal oo dhalinyaro ah oo aad aad aad aada qaali ugu ahaa ayuu ahaa dhammaan ummada soomaaliyeed iyo hawlaha uu hayay ma aysan hayn bese kuma koobnayn in uu ahaa sarkaal oo nabad sugida bese muusan ahayn waxaa jirta inuu qabanayay hawlo badan oo ay kamid tahay wuxuu ahaa ninka u qaabilsan dhanka waxaan loo yaqaano joint operationska laga sameeyo nin dhalinyaro ah oo si fiican wax soo bartay wakti fiican wax soo bartay jecel inuu waddankiisa wax u qabta ayuu ahaa in luqadaha ka dhisan ayuu ahaa inta badanna dadka ku noolaa meelaha ka baxsan waddanka ayuu ahaa laakiin rabay inuu hadda iyo waktiyada ugu dambeey o dhan inuu geliyo waddankiisa wax badan uu qabta ayuu ahaa
xaggee ayuu ka yimid
wuxuu ka yimid u k ayuu ka yimid oo xataa u haystaa dhalashadeeda u haystaa wuxuuna ka shaqaynayay muddo dheer ayuu hadda ku jiray ilaamaha ammaanka gaar ahaan uu ka dhex shaqaynayay amniga wuxuu ahaa nin waktigiisi oo dhan u huray inuu ka shaqeeyo arrintaas amniga ah ayuu ahaa nin aan aad aniga shaksiyan aan u aqaano aqoon dheer aan u leeyahay ayuu ahaa axmed soodi wuxuu ahaa nin dadaal badan oo wakti badan inuu ku dhumiyo dalkiisa aad u jecel ayuu ahaa waxaana dhacday maanta in argagixisadu ay ku xirtay baabuurkiisii ugu xirtay waxyaabaha qarxo marka intaas waay hadda inta aan aan ku ognahay ugu muhiimsan in baabuurkiisi lagu xiray xilli duhuradii ah ama xilliga soomaalida u taqaano labayo tobanka iyo qadar daqiiqada ah ayaa loogu xiray waxaa la saarnaa baabuurka asaga iyo wiilkii darweelka uu ahaan jiray ayaa la saarnaa meeshu waxay ahayd meel ka agdhow xaafadii ama gurigiisiiba siduu deganaa sidoo kaleeto hotelka loo yaqaano scots juba ayuu ahaa meesha loogu loogu xiray isaga oo shaqooyinkiisa usoo socdo oo ku leexday meel inuu kaga shubto shidaal baabuurka ayuu qaraxa baabuurka loo taabtay saas ayayna ku geeriyooday alla u naxariiso heladiisina waan uga tacsiyeynaa dhammaan ummadda soomaaliyana uga tacsiyeynaa marka ma jiraan dad loo qabtay ama baaritaan socda ciddii ka dambeysay dilkiisa ninkan sarkaalkan saan kuu sheegay waa sarkaal muhim ayuu ahaa dawladda waa muhim u ahaa sarkaal muhim u ahaa nabad sugidda ayuu ahaa marka xataa baabuurkiisa iyo meelaha uu dhigo iyo waa meelo aan rajaynayna in la heli doono waxaan ku dhahayay waxyaabihii saabay saan isleenahay inkastoo maanta xilliyadaasi loogu dhejinayay wax baabuurkiisa uu markaasi magaalada inuu ka adeeganayo oo xoogaa hawlo oo waa soo gooniya uu qabsanayay haddana baabuurkiisa iyo meelaha uu dhigtay baabuurkiisa iyo intaasoo dhan baaritaano ayaa ku socdo wixii kasoo kordhaana waan soo sheegi doonaa insha allah haddii ilah yidhaahdo inta badan saraakiisha u shaqeysa hay-adda nabad sugidda waxay bartilmaameed u yihiin kooxda al-shabaab qaraxyay ku dhintaan wadooyinkaa loo istaagaa inta badan waxaa la dhahaa saraakiisha nabad sugidda u shaqeysa marka horeba maahan inay noqdaan dad ay dadku yaqaanaan oo la bartilmaameedsan karo qaab sida ahay nabad sugiddan ay u shaqeysaa hadda jirtaahi marka la firiyo qaabka nabad sugidda caalamiga ay u shaqeeyaan sidee lagu ogaadaa qofka inuu nabad sugidda ka shaqeeyo aada umaqsan tahay sarkaalkan hadda aan kuu sheegayo qaabka hadda aad idinku soo gaadhin warbixintiisa iyo qaabka aan aada loogu ogeyn howlaha uu qabanayo waxaad dareemaysaa inuu ahaa sarkaal nabad sugida oo haddana shaqadiisa qaabkii la rabay inay uqabtaan uu qabanayo laakiin cadow aqoon u yeeshay oo lahaa oo ogaa macnaha ayaa un salkani geystay ummaddan soomaaliya og tahay oo wax badan uma kala qarsoono shaqooyinka la qabanayo waa shaqooyin oo waxaad dareemaysaa in ay noqonayso in tusaal ahaan oo kaleeto warbixino iyo waxaan ku dhahay in la wadaago waxaan ku dhahay cadowga meelaha uu joogo inuu waxaan ku dhahayy ay hesho waxaan ku dhahay hay-adda iyo dhammaan alamaha ammaankooda dhalinyaro u diyaarsan oo aqoon badan leh oo dhisan oo waxaan ku dhahay haddii loo baahdo xataa inay wixii lagu sameeyo turjumaadiyo oo luuqado kaleeta ah inay waxaan ku dhahay loo turjumi karo marka wuxuu ahaa nin aada muhiim u ah ogaanshaha ma garan karno de annagu laakiin soo gudbinteena hadda annagaan soo gudbinayno ilaanu ku sheegaynaa wuxuu ahaa ma ahaana cid horey oo usii taqaano anagaan isleeyahay way jirtaa ma jirto laakiin cadow ayaan isleenahay ayaa gacantiisa waxaan ku dhahay ayaa uu ilaahay ku sababay waana shiid ayaan isleenahay annagu insha allah ilahay rajaynaa inuu janati firdays oo ka waraabiyo
cabdikaamil macalin shukri oo ah afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya oo u waramayay falastiin axmed iimaan
shirka guud ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ee ka socda magaalada new york ayaa arrimaha sanadkan culayska la saaray waxaa ka mid a arrinta qaxootiga caalamka haddaba caasho ibraahim aadan caashicuud oo ku sugan magaalada new york ayaa waraysi arrintan ku saabsan la yeelatay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee soomaaliya axmed daahir cabdikariin nuur oo ka mida madaxda shirka ka qaybgelaysa waxaynu ugu horreyn weydiisay waxaa looga hadlay shirka gaar ahaan dhinaca kan ka socda golaha guud ee ku saabsan qallaasyaha haysta qaxootiga caalamka
wuxuu shirkani daba joogaa shir shan bilood ka hor istanbul lagu yeeshay oo wall humanitarian summit ahaa kanna arrinta qaxootiga iyo tahribayaasha ayaa looga hadlayey delegation oo wasiirka arrimaha dibadda hogaaminayay ayaa soomaaliya ku matalayey shalay oo dhan waxaa head of stateska madaxda iyo madaxweynayaasha dowladuhuba ka hadlayeen oo dowladda soomaaliyeedna wasiirkeedu ka hadlay ilaa saddex qaybood arrinta qaxootiga soomaaliyeed iyo ka hadalkeeda waxayna salka ku haysaa dhibaatadan inay noqotay dhibaato caalamiga gloobalah si samafal ama deg deg oo emergencina aysan ahayn wax lagu xallin karo ee dhinaca horumarka ama developmentiga waxa la yidhahda ee dhinaca humanitarianka ee emergencyga sidii loo kulmin lahaa oo xaaladahan qaxootiga ay u noqon lahaayeen mid la cirib tiro ma sahlana dhibaatada adduunkana waad la socotaa siday ugu soo korortay qaxootiga soomaaliyeed kan yeman arrimaha turkiga kenya xaaladahoodu waxay ahayd mid madax kasta iyo madaxweyne kasta ee meesha istaaga uu carab ku dhufanayay waxaad axmed daar ka warantaa qaxootiga ugu badan ee hadda caalamka ama dhegaha caalamka indhaha caalamka ay ku jeedaan waa qaxootiga ka imaanaya dalka syriya ee dagaalada kusoo barakacaya waxaa soo xigay iyagana qaxootiga dalka suudaan soomaaliya sidee looga soo hadal qaaday iyaga xaqiiqan soomaaliya ma dhicin nin qof madaxweyne ah oo hadla oo aan xusin waxay noqotay weliba si gaar ah dhacdooyinkii u dambeeyey ee baryahan soo cusbanaanaya ee ahayd dhadhaab waa la xirayaa dowladda kenya dadka inay ka baxaan bay rabtaa in carabka lagu dhifto in la xaqiijiyo xuquuqda iyo dignitiga iyo sharafta dadka qaxootiga aysan noqon kuwa la khasba marka ama annaga ha noqoto oo aan lahanahay wasiirkan arrimaha dibadda uu xusay dadkeenna waa rabnaa inay noo soo noqdaan ama si caama dhibaatada qaxootigu dhaqaal ahaan bulsho ahaan nabadgelyo ahaan way saamaysay dowladaha ay u soo qaxayaane ha noqoto mid globala loo soo wada jeesto wax laga qabto sidaas ay ahayd xerada qaxootiga ugu weyn ee soomaalida ay ku jirto waa dhadhaab dalka kenya ku taalla waxaa marro badan lasoo hadal qaaday in la xirayo waxaa jira dad fara badan oo soomaali ah oo weli sii cararaya oo dalkii ka baxaya oo badaha ku dhammaanaya waxaa tahay guddoomiye hay-adda qaxootiga qaranka maxaa dadka u haysaan dhibaatadan hay-ad keligeed ma aha midaa wax ka qaban karto laakiin haddaan qorshaha iyo qaabka ay soo marta wax kaaga taabto shan iyo tobanka bishan hadda nairobi baa shir lagu yeeshay heshiiskii saddex geesoodka ee la daba joogo dowladda soomaaliyeed dowladda kenya iyo hay-adda u n h r ka halkan shalayna xataa high commissionerka hay-adda qaxootiga iyo ku-xigeenkeedaba eh, kulan kooban ayaan la yeelanay waxaana soo socda octoobar shir kale ee ay tahay in tarbartid commissionka waxa la yidhaahdo guddiga maamul arrimaha qaxootiga ay yeelan doonaan mar kale kulligood macnaheedu waxay tahay ha la isku diyaariyo dadkan sidii wax loogu qaban lahaa dadka ayagaa raba dhadhaab waxaa ku sugan weli dad isqoray ee u socda soomaaliya ee raba in lasii gacan siiyo sii bixidooda keliya iska dhaaf in la yidhaahdo waa la xoogayaa waa la bixinayaa way jirtaa hal dhibaato oo aad ay dowladda soomaaliyeed maamul goboleedyada sida jubbaland oo aad ugu badan iswa oo koonfur galbeed ugu badan aad uga hadleen war dadka la soo bixinaya waxa loo qabto yaan la soo dirin dad farabmaran waxaa dhacday dad yimid oo dhadhaab ka yimid oo xoryihii barakacayaasha ku biray kuwa barakacayaal kaama gaarkood samaystay marka arrintan ah war dadka wax lala qabto waa mid me- waa- waa mid jirta arrintan ah kenya in loo mahad celinayo labaatan sano iyo shan iyo labaatan sano in ka badan ay qaxootiga haysana waa in jirta marka lamana diidin lamana xoogayo arrintaas waa waxa communikeygana ka soo baxa annaguna hadda hadalladana ku jirtay ee dadkan addanweynuhu gacan ha nagu siiyo wax mashaariic ah ee lala qaban karo mashaariic dhowra oo fara badan ayaan ayaan ayaan isku dubaridnay Een, axmed waxaad ka warantaa intaanan ka soo noqon gudaha dalka soomaaliya waxaa jiray qaxooti iskood isu qoray oo volunteers ahaa inay ku soo noqdaan gudaha dalka soomaaliya oo xeryaha qaxootiga ka soo baxaya oo meel dhexe lagu joojiyey oo maamulada qaar ay joojiyeen oo loo diiday inay gudihii dalka een, galaan Een, madaxdiina ay sheegayso in dadkaasi ay faramaran yihiin oo intay xero ka soo baxeen haddana inay xero kala galaan ay macquul tahay marka maxaa keenaya in qof xero qaxooti oo dal shisheeye ku yaalla ka soo baxay inuu haddana xero kala galo oo aan loo ogolaan inuu dalkii dalkiisii ahaa oo dhinac ka raaco uu meeshuu doono ka dego horta annaga ma hayno dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada midna weliba sida jubbaland loo xuso cid dhahday qof soomaaliya kuma soo noqon kara dalkiisa si rasmi ma jirto arrinta cabashadaa waxa waaye war dadkan la soo celinayo adduunweynuhu lacag badan ayaa magacooda lagu qaatay wixii dadka ha la siiyo dacwaddu waa meeshaas macnaheedu marka ma aha ma ogolin dadkii aad baa looga hadlay ee, maamulka jubbalandna waa lala hadlay ee, hay-adda qaxootiga u qaabilsan ee, qaramada midoobay u n h r-ka iyo kulamo badan baa yeelanay trabarted commissionka waana ku sheegay brobaganda ayay aad ugu badan tahay arrintani laakiin dhabta ah inaan dadka wixii la siin ay mudnaayeen way jirtaa S- isku soo duuduub nolosha dadku in badanna waan sheegnaa ay ku haystaan dhadhaab maxaa u diiday inay xataa barakaco oo waxay rabaan noqdeen dadka soomaalida ay wax la qaybsadaan dhowr iyo toban milyan oo soomaalida ayaa gudaha ku jira dadkaas bay ka mid yihiin ma noloshooda qaxooti bay ku dhammaysan lahaayeen Een, waxaad ii sheegtaa marka dadka qaxootiga ee soo noqonaya xeryaha qaxootiga ka soo noqonaya adinka qaabkee rabtaa inay wajahdaan ma in xero kale ay galaan oo barakacyaal ah mise in la dagaameeyo dadkii oo dib u dejin loo sameeyo ilan dalkoodii bay ku soo noqonayaan maya wax wax la yidhaahda xeraha laga soo baxo xeraha la gala ma jirto dadka maalin kasta magaalada muqdisho waxaa yimaada asbuuc kasta saddex ilaa afar diyaaradood oo saddex boqoloo qof in ka badan wada way jiraan dadkaas dad ka mid ah oo xeryo barakacayaal ama nolol xumo dhibaato saamaysa weliba sida gaarka waxbarashada ugu daranaya ilmahooda qorshaha ah hadda dadka soo baxaya waxaa heshiisku yahay package initial wax la yidhaahdo oo dadka waxay markaas saddex bilood oo kaleto cunto ay heli karaan ku noolaan karaan sahadeedu safar diyaarada iyo baawur mid ka rabta ha noqotee in la siiyo laakiin mashaariicda hadda aan ku fakarayno oo aan soo bandhignay oo aan aan wadanno waxaa ka mid ah arrintan dadkan soomaaliya wakhtiga abaaray dhacay toddobaatan iyo afartii waa la ogaa sablaal iyo kuntuwaarey iyo dajuuma iyo kulli waxaa lagu dejiyey dadka dadka soomaaliya dhaqan ahaan waa waxa yaqaanaan oo oo ay qaban karaan gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliya axmed daahir cabdikariin nuur oo ka mida madaxda ka qaybgalaysay shirka golaha guud ee qaramada midoobey iyo kulanka lagaga hadlaya qaxootiga caasho ibraahim aadan caashicuud ayuu u waramayey haddaba xarunta qaramada midoobay ee new york ku sugan sida aad waraysigaas ba ku maqasheen wariyahayaga caashe ibraahim caash- caashicuud oo la socotay khudbadihii ugu dambeeyey ee la jeediyey iyo banaanbaxyo ka dhacay new york Een, caashe iminka ayay qadka ku jirtaa Een, caashe ma maqlaysaa
si wanaagsan jamaal
A- axmed weeyaan a- aanu ku horeyne banaanbaxyada een, ka dhacay new york een, waxaa jiray kuwo ka dhan ah madaxda afrikaanka ah maxaad nooga sheegi kartaa
aad baad umahadsantahay axmed adigii falastiin baan idin salaamaya Ee, kulanka saaka markii uu furmay khudbadihii ugu horeeyey madaxda ka jeedisay waxaa kamid ahaa ee afrikaanka ah markaanu si gaar u abaarno madaxweynaha dalka zimbabwe robert mugabe Ee, galabta ayuu hadlay inkastoo kulanka inta badan ajendaha uu ku saabsanaa in lagaga hadlo arinta isbedelka cimilada sii kululaanaysa iyo sidii wax looga qaban lahaa haddana een, dal kasta oo hadlaya waxaad mooday in uu diiradda saaraya waxa isaga sida gaarka ah u gubaya dalkiisa robert mugabe oo kale marka uu hadlay waxa uu ka codsaday dowladda britain een, dalalka yurub iyo maraykanka iyo wadamada ay xulufada yihiin marka ugu horeysa inay cunqabateynta ka qaadaan een, dalkiisa waxaa sidoo kale uu sheegay robert mugabe in een, isbedel iyo dib u nidaamin lagu sameeyo golaha ammaanka qaranka midoobay waxa uu sidoo kale sheegay in doorashada soo socota ee golaha guud ee dhacaysa in ay noqoto mid cad oo si waadixa loo arki karo Een, markuu hadlay kadib ayaan waxaan u baxay een, banaanka een, kore ee, xarunta kasoo horjeeda qaramada midoobay waxaa ii muuqanayay dad fara badan oo mudaharaadyo halkaas ka dhigaya dadku isku jireen kuwo waxay ahaayeen kuwo taageeraya robert mugabe kuwana waxay ahaayeen kuwo kasoo horjeeda tusaale ahaan dadka isaga kasoo horjeeda ee mugabe diidan waxay ku dhawaaqayeen mugabe waa inuu xilka ka degaa waa inuu dalka ka baxaa Een, waxaa sidoo kale ii muuqanayay in ay eryanayeen dad ay u arkayeen in ay taageero u yihiin robert mugabe dhinaca kale markaad eegto haddana waxaa socday mudaharaad kale oo robert mugabe lagu taageerayo oo taa- dad isaga taageerayaal u ah oo jidbaysan oo calanka lulayay dadka ee, dalka een, zimbabwe sidoo kale sawirkiisa ayay ruxayeen marka banaanbaxyadu way iska soo horjeedeen qolaba dhinac ayay u waday waan garta ee, marka banaanbaxyada oo een, mugabe kuwa lagu taageerayo iyo kuwa ka dhanka ah marka laga soo tago een, dibadbaxyo kale ma jireen oo iyana ujeedooyin kala watay waxaa jira dibadbaxyadu way fara badan yihiin tan iyo markii la bilaabay qabanqaabada kulankan maalintii hadda markaan soo gaaray oo kale banaanbaxyaa jiray oo dad kala duwan ay wadeen maanta sidoo kale markaan banaanka u baxay waan arkay dad een, ka tirsan bulshada shiinaha oo tan iyo markii shirka intuu bilowday iyo intii ka horreysaba banaanka taagnaa oo iyagu wax kale aan doonayn ee ku dhawaaqayeen raba in madaxweynihii hore ee dalkaasi shiinaha jian zamin een, cadaaladda la hor keeno oo la maxkamadeeyo iyagoo ku eedeynaya inuu geystay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha waxaa sidoo kale ii muuqanayay dad reer syriya ah oo bulshada maraykanka ka tirsan laakiin siriyaanka maraykanka ay halkan jooga oo iyagu boorar waaweyn ruxaya oo le dalka sacuudiga iyo wadamada kalagelinta nagu hayo oo dhan waa inay ka baxaan marka banaanbaxyadu way iska soo horjeedeen een, qolaba dhinaceeda ayay u wadaa een, markaad banaanka u baxdo oo kale calamo kala duwan boorar kala duwan ayaad arkaysaa oo qolo waliba ay rabto inay xoogga ku saarto dadka iyaga matalaya ee kulankan golaha guud ee qaramada midoobay ee ka qaybgalaya goor dhaweyd ee waxaa bilowday shir isna gaar ah oo looga hadlayo arrimaha soomaaliya oo ay leeyihiin wadamada igaad shirkaasi dadka ka qaybgalaya waxaa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya cabdisalaan hadlayo cumar madax ka tirsan dalka etoobiya joogta kenyaankii way joogaan iyo dalka uganda kulan albaabada ayuu u xiran yahay ilaa iyo hadda ajendihiisa lagama hadlin laakiin wasiirka oo ka hor intuusan shirka bilaaban ee ila hadlaya ayuu sheegay in waxa ka soo baxa kulankaasi uu ila wadaagi karo oo keliya marka kulanka dhammaado laakiin kulanku yahay mid albaabada u xiran yihiin galabtana waxaa la filayaa sidoo kale inuu hadlo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xelan mariam desaale aadaad umahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashuud oo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york
magaalada muqdisho waxaa maanta ku banaanbaxay boqolaal qof oo u badnaa dumar si ay taageero ugu muujiyaan dadaalka dowladda soomaaliya ee ku aadan muranka dhinaca badda ee kala dhexeeya kenya duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo maamulkiisa uu soo qabanqaabiyey banaanbaxan ayaa dibadbaxayaasha u sheegay in soomaaliya aysan ka tanaasuli doonin taaka ka mida dhulkeeda badda iyo barigaba waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta noo soo diray
banaanbax looga soo horjeedo damaca dowladda kenya ee ku aadan badda soomaaliya islamarkaana lagu taageerayo dacwadda labada dal uga socota maxkamadda cadaaladda caalamiga ee i c j ee fadhigeedu yahay magaalada heeg ee dalka netherland ayaa maanta lagu qabtay fagaaraha daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho banaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka dhallinyarada bulshada rayidka iyo qaar ka tirsan dadweynaha ku dhaqan degmooyinka gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo ugu horrayn goobta ka hadlay ayaa soo dhoweeyey dacwadda muranka badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya waxaana uu u rajeeyey sharciyaqaanada soomaaliya u matelaya dacwaddaasi inay guul ka soo hoyn doonaan waan idinla jirnaa dacwadana waxaan rajaynayna inay anaa ku guulaysan doonno daaka dhulka soomaaliyeed ka mid ah cidaan u ogolaan karna ma laha dhiiggaynaan ku daadinaynaa wakhtigaynaan huraynaa maalkaynaan huraynaa muuqaalkaynaan waa huraynaa sidoo kale guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa sheegtay inaanay marnaba ummadda soomaaliyeed aqbali doonin intaa ka ka mida baddooda lagu xadgudbo waxaa naga go'an marnaba in soomaaliya aan lagu xadgudbi karin kenya waxaan nahay dad walaala ah afrikaan isla nahay maalin dhoweyta waad arkaysa shirka igad madaxweynahooda ayuu ah waxaan soo dhoweyna uhuru kenyaati waxaan isleeyahay shacabka reer kenya iyo madaxda kenyaba waxaan ku tabaynaa dhul iyo deegaan dad soomaaliyeed leeyihiin lagama yaabo baddan inay ku dartaan waxaa naga dhexeeya xuduudaha waxaa naga dhexeeya wax wada qabsiga waxaa naga dhexeeya ciidamada kenya joogoo nala dhimanayo laakiin aqliga ha shaqeeyaan leenahay maskaxdu maarata ha cabirto dareenkeeda maanta waxaan u taagannahay jiilasha mustaqbalka dadka soomaaliyeed inaan u reebno fariin inaan baddeenna lagu xadgudbi karin biyaheenna dhibic ka mida dhibic biyaheenna biyaheenna faruuryahanina kuma cabi karo kuma dabaalan karo ma qaadan karo qaar ka mida dadweynihii ka soo qayb galay bannaanbaxa oo aan la dhex maray migarofanka ayaa dareenkooda ku aadan dacwadda badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya qaabkan u dhigay baddeennu waa xoolo qaran waa hanti qaran saxiix ma gasho ninma saxiixi karo niman kuma heshii karaan hantidii qaranka weeye soomaaliyana ma dhammaanin ma baabbi'in dalkeennu waa jiraa dadkeennuna waa jiraa dawlad jirtaan nahay oo adduunku aqoonsan yahay kenya way naga qaldan tahay ciddii isku dayda arrintaasna waa cid riyootay kenyana riyay ku jirtaa riyadaha ka kacdo derisnimaa naga dhexaysa walaaltinimaa naga dhexaysa waxaa naga dhexaysa afrikaannimo inay nugu xadgudbaan ma ahan inay hantideenna qaranka soo hawaystaan ma ahan mana yeelayno mana yeeli doono waanu doonaynaa u dulqaadamayno dandaasiga cad gardarrada cadda haga umu dulqaadan karo waanu doonaan inta naf wiil soomaaliya oo hooyo soomaaliya umulas oo nool yahay waanu doonaa shan soomaaliya doonaan anigu magacayga waxaa la yidhaahdaa sahre cali shariif waxaan u arkaa arrin aad u foolxun kamana waana ka soo horjeedaa maanta in badda soomaaliya si sharci darro lagu saxiixo madaxda soomaaliyeed siyaasiyiinta waxgaradka waxaan idinka codsanaynaa dadkii shalay si dhuumaalaysi ku saxiixay badda soomaaliya in la soo taaga sharciga dadka ayaa xukumaya bismillahi raxmaan raxiim magacaygu sayn misbeeniye waaye maam aragtidayda markaan ka hadlo yacni waxaa meeshaan ka dhacay waxaan la dhegaysan karin oon la maqli karin oo qaluubta diidayso oo maxaanku yidhaha bini'aadanimadu diidayso oo damiirka dadnimo uu diidaayo maxaa yeelay hanti qaranaa la yidhi maxay ahayta oo dad leeyahay oo dal leeyahay maxay ahayta waxaa qolo ku doodaysaa in loo saxiixay ninka gurikiisa iyo hantikiisaa ma saxiixin hanti qaranna ma saxiixanto mana gadanto mana maxay ahayta gorgortanna ma geli karto baddeennana inta aan nool naho soomaaliya gabar ka nooshahay ama wiil ka nool yahay taa ka baddeenna ka mid a ama hantideenna qaran ka mid a kama tanasuli doonno ugu dambayntii fanaanadda caashakeen cilmi xaashi oo ka mid ahayd fanaaniintii goobjoogga ka ahayd bannaanbaxa ayaa madasha ka qaaday hees ka turjumaysay badda soomaaliya oo ay ka soo qaybgalayaashuna aad ugu riyaaqeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxaa inoo soo socdaa dhegaystayaal qodobo ay ka mid yihiin magaalada baydhabo oo maanta uu ka dhacay banaanbax nabadeed warbixin ku saabsan maamulka loo dhisayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo sidoo kale doodii gaabneed balse markaan aynu dib idiin xusuusino qodobadii warka caalamka ugu doorka roona saraakiisha ruushka iyo suuriya ayaa maanta mar kale ku celiyey didmadooda ah inaysan wax lugah ku lahayn weerar lala beegsaday baabuur siday gargaar bani aadamnimo oo marayey meel ku dhow magaalada xalab ee dalka suuriya toddobaadkan kaasi oo dhaliyey in la hakiyo gargaarkii qaramada midoobey ee ku socday waddanka suuriya hase yeeshee dad ka badbaada weerarka iyo kooxaha gurmadka deg dega ah ayaa ku adkaystay in kolonyada baabuurta oo ka koobnayd ilaa kow iyo soddon baabuurta xamuulka ah uu qabsaday weerar ilaa labaatan gentaal ah oo socday muddo laba saaca kaasi oo ay soo tuurayeen diyaaradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca musharaxiinta madaxweynenimada donald trump iyo hillary clinton ayaa iskula dhacay midka horey u marin kara wanaajinta duruufaha adag ee dadka dakhligooda u hooseeya ee ku nool magaalooyinka donald trump ayaa u sheegay dad isugu soo baxay gobolka north carolina oo ka mida magaalooyinka markaasi uu tartanka aadka ugu adag ee markaasi ku aadan madaxtinimada maraykanka uu ka dhaco in qaab dhismeedka gudaha magaalooyinka ay degaan dadka madowga ah ay hadda joogaan halkii ugu liidata abid trump ayaa intaasi raaciyey in magaalooyinka uu faqrigu la degay ay yihiin kuwo ammaankooduna dhinaca kale uu liitay waxbarashada iyo shaqooyinka wuxuuna magaalooyinkaasi barbar dhigay magaalooyin ku yaala dalka afghanistan oo uu sheegay mararka qaarba inay ka wanaagsan yihiin
dad dibadbax dhigayay iyo booliiska ayaa isku dhacay waxaana xirmay waddo weyn oo ku taala magaalada charlotte ee gobolka north carolina kadib markii sarkaal boolis oo madow ah uu si xun u toogtay nin kale oo madow ahaa iskudhacyadan ayaa sababay inay ku dhaawacmaan in ka badan labaatan qof oo ay ku jiraan labaiyo toban sarkaal oo booliis ah booliiska ayaa sheegay in toogashadu ay dhacday galabnimadii talaadada markaasi oo booliiska oo baadi goobaya qof kale ay arkeen keith lemad scott oo ah saddex iyo afartan jir oo qori kala soo baxaya baabuurkiisa baarayaasha dowladda dhexena waxay sheegeen in ninka lagu eedeynaya qaraxyadii sabtidii ka dhacay magaalooyinka new york iyo new jersey uu ka iibsaday walxaha uu qaraxa u isticmaalay shabakada ganacsiga ee ebay isagoo ku xiray telefoon kuwa gacanta ah oo uu ka gatay dukaan shan boqol oo mitir uun uu jira guri hadda ka hor uu deganaa faahfaahintan ayaa waxay ku qornayd dacwadda rasmiga oo ay ku jireen dhowr eedeymood oo ah dembiye heer federaal ah kuwaasoo ka dhana axmed khan raxaami oo sideed iyo labaatan jir ah inta badanna eedeymahan ayaa waxa uu xukunkoodu yahay ugu yaraan xabsi daa'in
weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ah ee v o e da idaacadda habeennimo magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa maanta ka dhacay banaanbax nabadeed oo lagu xusayo maalinta nabadda adduunka oo maanta ku beegan islamarkaana waxaa banaanbaxaasi lagu baaqay in layska kaashado sugidda amniga dalka soomaaliya warbixintan waxaa noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh boqolaal dadweynaha magaalada baydhabo oo isugu jira ardayda iskuullada haween dhallinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa socod nabad ah waxa ay ku soo mareen qaar ka mid a wadooyinka magaalada baydhabo iyadoo ugu dambayntiina isugu yimid xarunta maamulka degmada baydhabo halkaasi oo lagu soo bandhigay fantasiyo kala duwan oo lagu xusayay maalintan dadweynaha halkaasi isugu yimid ayaa waxay ciyaareen ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka qaar ka mid a dadka socodka ku soo maray waddooyinka magaalada baydhabo ayaa waxay wateen boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo kala duwan oo ka turjimaya muhiimadda nabadda ay leedahay agaasimaha xarunta s b l o luul isaaq aadan oo saxaafadda kula hadashay fagaaraha xarunta maamulka degmada baydhabo ayaa sharaxday muhiimadda nabadda ay leedahay iyo qabanqaabada socodka nabadda ee lagu dhiirigelinaya shacabka magaalada baydhabo lan walba oo soomaali e oo damqado waliba lahaa meel walba oo isroogsadii nabadanku shaqeeya gubaabo oo intaasay reer koonfur galbeed wali lahaa geeg meel walba oo isin roogdan way ilinka arga aytana inuu hormarnay inuuna ha ku bilaawni unii ardadan oo isdabadareerahayna boorarkii xaafadooga oo xaafad walba boorsha iyo walaagyada caanka kahayta ciyaaro hidii dhaqankii dhinniya ku sawirin in una magaalada hala dhex marnay warmoogi una caanka kahayni oo kaleeto inima laraayso lakadabaal degaay oo goormatooraha gobolka usa gacantiisada inkalaaliyaay kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ahna wasiirka beeraha maxamed xasan fiqi oo isaguna la hadlay dadweynaha socodka nabadda samaynayay ayaa wuxuu u mahad celiyey shacabka magaalada baydhabo inay ku dhiiradeen inay socod nabada ku soo maraan qaar ka mid a waddooyinka magaalada baydhabo isagoona muujiyey inay muhiim tahay shacabka iyo maamulka inay ka wada shaqeeyaan dhanka nabadda markaan ka tago koonfur galbeed nasiib gaar ah waxay u heshay ergada ugu tirada badan leh ee soomaaliya ee xildhibaan dooranaayo inay ka dhacayso magaalada baydhabo sidaa darteed waxaan rabnaa dadweynaha marka hore nabad baan qabnay maamulka iyo shacabka si fiican ay ugu wada shaqaynayeen laba qoloba waxaan rabaa inaan ay nala qaataan hawshii aan faraha ku haynay meeshaan waxaa imaanaya saddex kun iyo shan boqol iyo sagaal iyo toban erga ah waxaana micnaha kursiga ugu tartamayo ilaa iyo toddobaatan iyo xoogaa xildhibaanno ah dhammaantoodna waxay imaanayaan magaaladan baydhabo ciidanka ammaankana horey u shaqeeyeen haddana waa la sii kordhinayaa amniga socdaalka nabadda oo qaar ka mid ah waddooyinka magaalada baydhabo ay ku sameeyeen shacabka magaalada baydhabo qaarkood ayaa wuxuu dhiirigelin u yahay shacabka magaalada oo maanta muujiyey inay isku kalsoon yihiin oo ay diyaar u yihiin inay maamulka kala shaqeeyaan dhanka nabadda iyadoo maantana ay ku beegneyd maalinta nabadda adduunka oo laga xusayo gobollada dalka iyo dunida dacaladeeda mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
subax walba ku wahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya waxay sheegtay in dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe uu meel gebagaba ah marayo laakiin dhinaca kalena waxaa jira siyaasiyiin iyo odayaal ka soo horjeeda shirka oo magaalada beledweyne uga dhawaaqay dhismaha maamul kale waryaheena xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan goor dhoweyd noo soo diray wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxa ay sheegtay in beelaha shirka kule magaalada jowhar ay ku guulaysteen inay qaybsadaan xildhibaanada maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe inkastoo ay jiraan tabashooyin ay qabaan qaar ergada ka mid ah siyaasiyiin iyo waxgarad kulan ku yeesha magaalada beledweyne ayaa waxay ku dhawaaqeen dhismaha maamul gobolka hiiraan gaar u ah nabadoon faarax raaga kooshin ayaa waxa uu sheegay in maamulka ay dhisanayaan aanu ahayn mid mucaarad ku ah qaranka ma nihin mucaarad waxaan leenahay dowladdii hore hadday waxallaysay midda hadda dhalanaysa waxa samaysaan leyna tan waxooda hadday samaystaan ha samaystaan hadday doonaan ha yeelaan hadday jowhar hadda wax ku dhisdhisaan meeshii la aadaan ha la aada ciddii dhisata ha dhisata waa soomaali soomaali waa ha dhistaan laakiin hiiraanan metelnaahan imaanayna ma dhici doonto waa cadaalad darro annagana noo samay maayaan dowladda hadda la dhisi doono samaan iyo wanaag iyo cadaalad aan ka rajaynaynaa cadaaladda iyo midnimadana waxay ka rajaynaydaa tashigii lagu tashaday oo la yidhi beel kasta gobolkii nabada xildhibaanadeeda ha ka soo doortaan ugaas xasan ugaas khaliif ayaa waxa uu tilmaamay in xilliga dastuuriga ee dowladda federaalka uu dhammaaday islamarkaana dadka gobolka hiiraan kula dardaarmay adkaynta amniga ninaa wakhtigiisu dhammaaday how kuu dhiso wakhtigiisii waaba dhammaaday barlamaanku waxay ka dhammaatay sagaal iyo tobanka bishii hore marka dawladu ma jirto dadku waa siman yahay waana wada soomaali reer hiiraano waxaan idinkula dardaarmo waa hal qodob nabadgelyada ha laga shaqeeyo annagu hore waxaan u sheegnay inaanay jowhar waxba ku darsanayn reer hiiraanow isku tashada maamul waa dhisanaynaa waxaan idiin raacina oo maamul inaan dhisanayno aan idiinku dara dastuurkii lagu dhaqmi lahayna waa diyaar xildhibaannadayna annagaa qoranayno annagaa ka mas-uula annagaa iska leh cid nala leh ama qabiil nala leh ma jiro qabiil walba wixiisa asagaa leh sababta oo ah dastuurka waxaa ku qoran waa qabiil dhammaan xildhibaannada reer hiiraan waa inay yimaadaan beledweyne saddex maalmood gudahood guddoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar ayaa waxa uu sheegay in dowladda uu ka codsaday in dadka labadan gobol ay wada hadal yeeshaan ka hor inta aanan maamul loo dhisin anigu anigaan qaylinaaho ha loo kaajaan wax kale iskuma soo diidine hiiraan iyo shabeelle dhaxa la isku diri maha annagai madaxweynaha iyo wasiirada meesha jooga iyo igada la sheegaa midna iskuma soo dhih laakiin waxaan ireeirahay reer shabeelle dhaxa wakhti ha la siiyo ay ku tashadaan waxay ku heshiiyaan ayagaa ku heshii doona waxay ku heshii waayaanna kadib ha lagu dhexdhexaadiyo hadday ku kala tagaanay labadooda gobol kala joogaana dastuurka soomaaliyeed in gobol gobol loo joogo waa ongol yahay sagaal biloodaan soo wadnay waa isqabadsii weyne cayaartaas waa isdiiday dadkana walaxaan idiin qabana iyo waa idiqasba isma qaban karto dastuurka soomaaliyeed wuxuu sheegaa gobolkan hiiraan inuu weligiis iska hoos tago dowladda oomuu gobol ku biirin dastuurka soomaaliyeed wuxuu sheegaa hadduu rabo inuu galmudug raaco dastuurka soomaaliyeed wuxuu sheegaa hadduu rabo inuu shabeellaha dhaxar raaco haddaan rabno bakoolaan raacayna meeqa xaduudoodaan leyna ciddan raacayna iyo annagu inay yan tashanno reer hiiraan siday rabaan saas waay cidday raacayaan ee iyagu iyay tashadaan ee waxay isku darsanaan ku heshiiyaan ay waxooda ciiriin ku qaybsadaan nin walba iyagoo garabka u saaran waxuu lahay kadib in goobtii lagu ballama laysla tago wax layskula darsadaan rabaa wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay sheegtay in meel gabagaba ah uu marayo maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe toddobaiyo labaatanka bisha sebteembarna la dooran doono guddoomiyaha baarlamanka sida uu sheegay yaxye cali ibraahim xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha si geedu socodka uu bilowdo akhrinta dastuurka iyo ansixintiisa ay u dhacdo arbacada iyo khamiista iyo jimcada annaga wati wakti meeshan ma yaalla wakti badan nooma harin waxaa noo qoran toddobiyo labaatanka bishan haddaan ku jirno guddoonka baarlamaanka in la doorto waxaa inoo qoran ugu dambays saddexda bisha in la caleema saara madaxweynihii hiiraan shabeellada dhexe dad badan ayaa waxay baqdin ka qabaan kala aragti duunaanshaha ka kala jirta magaalooyinka jowhar iyo beledweyne inay sababi doonto dhismaha laba maamul si la mid ah tii ka dhacday gobollada dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali dot com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya cabdulqaadir maxamed cabdulle
waxaan u wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada xubinta doodda gaaban idaacadda v o a galabtana xubinta doodda waxaynu ku eegi doonaa dhallinyarada xilligan haasaawaha ka dhexeeya oo ku kalaarsi duwan hannaanka guurka qaarkood ayaa qaba in la dedejiyo guurka halka qaarna ay ku doodayaan in guurka daaho jacaylkana wakhti dheer uu qaato xubinta doodda galabta waxaa nagala qaybgelaya najax aadan faarax oo iyadu qabto in dhallinyarada guurka ay dedejiyaan waalidiintuna ay u fuudeeyaan halka faarax maxamed xiirane oo loo yaqaan faarax lamaana uu qabo in wakhti dheer la geliyo guurka oo aan lagu deg dhammaantiin ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a cabdiqaadir aad mahadsantaa ugu dhownaa dooda aan ku horreeya najax waxaad tidhi in guurka la dedejiyo oo aan wakhti badan la gelin baad qabta adugu ilaah ba ayaa mahad leh marka v o a waa u mahad celinayaa ani doodan aan qabo amaba qaybtayda waxaa weeyaan guurka in la dedejiyo sababo badan baa anigu u sababeynaya in guurka la dedejiyo haddii guurka la daahiyo waxaa badanaysa sinada kow waan u sabameynayaa laakiin haddii la dedejiyo waa yaraanaysa sidoo kale waxaa yaraanahaya ilmaha sharci darada ku dhalanahaya iyo hablaha iyo waxyaalaha qaldan laga aaminahayo ayagoo waaweyn iska joogahayo magaaladii marahaya aad bay iyaduna u badnaanaysaa dhibkaasna waa jiraa gabadhi in la helo markay qaangaarto qof xakameeya guriga hooyadeed mar aabaheed ay joogto iyo mar gurigeeda ay joogto in la helo kow horta marka la rabo in guurka la boobsiiyo ka dhalanahaya in guurka la boobsiiyo kow waxaa la helayaa bulsho diinta ku dhaqmaysa
faarax lamaane waxaad qabtaa inaan guurka la dadejin wakti dheerna lala qaato hablaha
aada u mahadsantahay cabdiqaadir adigii bahda v o da iyo najax sababta taas waxaan u sababeynaya waxay tahay guurka in la daahiyo yacni waxaad arkaysaa maanta dumarkii iyo raggii oo waan ku arkay waan ku caashaqay laba maalmood iyo saddex maalmood waxaan dhameen halkaas guri lagu yagleelayo yani taasi waxay ka dhigan tahay haddii mar laisku tagane oo dadka ay guur ay wada helaane ay wada galaane waxaa meeshaas ka dhalnaa ubad yani ani meesha aan ka fiirina mase xagasha iiga aadan waxay tahay yani caruurtaani si dhaqsiya mase si automatically iyo boobsiisa ku dhalatay yani maxaa la gudboon beri kamaana siday noqon karaan ani marka waxaan qabaa in la hasaawo oo dee muddo badan la hasaawo banaankana laisku ogaado dabeecadda qofkani leedahay iyo dabeecadda qofkani leedahay banaan laisku ogaado najax miyaysan ahayn qofkaad ka calmanayso eh, bulshaweynta eh, ragga ah inaad waqti gelisood fiiriso halkaad leedahay yaan waxba las dheerayn sheekada walaal waa mahadsan tahay way tahay horda inaa qofki dee iska fiiriso qofki inuu kuu qalmo laakiin anugu guurga la daahinayo waxaad arkaysaa dee inantiyo soddon sii haabaysa oo sii dhaafaysa waxaad arkaysaa inankiyo asagana leeyahay ilaa masar aan dhameeyo subxaan allah ayno waxaan dareemi garaynaa inaysan shukaansi ka marme ka maqneen dadkaas dhahaya mastaraan sameynaya uu gabar haasaawo la wado haasaawahaas hadda dheer diintan ma qabto waxay leedahay qofka markaa is is afgaradiin oo isgaratiin in laska soo doonta oo guriga diin- diintan waxa waxaa la yidhi waa sharafta amaba diinta barkeed guurku wuxuu ilaaliyaa iimaanka qofka bini'aadankaa wuu ilaaliyaa Eh, faarax haddii najax ogasha in la guursado weliba si dhaqsaa loo guursado maxaad ku diidaysaan dhalidiina Een, aniga horta mid een, diiniyin marka laga hadlayo waa sax yani in ummaddu ay badato yani laakiin ummadda badanayso yani ani tayadan ka hadlaa ma ahan eh, tirada kama hadlaan Een, waxaad arkaysaa een, een, een, maanta eh, gabar s- lix iyo toban jira oo dhow saddex nin iyo afar iyo ay soo furay Eh, maxaa lagugu soo furay markaad tirahayd mid dhabarka u saaran iyo mid gacanta ku wado iyo mid coloosha ugu jira yani means waa s- afar ruux oo nolol yani si dhaqsi intaa ku abuuray meesha ku taga marka taas markaad xagashaas ka fiirisid een, aniga een, dooda m- ma ku saaraan yani in een, een, dad- ummadda la badiyo waa waa de wax qur-aanka iyo xadiista ay ka hadlaan laakiin waxaan ka hadlaya ummadda soo- Laakiin dayacaadda ku- dayacaadda yani Eh, najax miyaysan ahayn adigoo labaatan jir ka yar in afar guuraad gasho afar cunugoo kale aabbaana aad wadaahi inaad culayska ku badanayso bulshada oo dayacaada meesha ka jirto wala waa mahadsan tahay dayacaadde ee hablaha inay guursadaan ee, wiilal badan inamo badan taas waa meesheeda laakiin haddii la fiiriyo dee waxaa keenaya guurkan degdega leedahay hala ogolaado walaal haddee haddaan helno muujeeda ee, u- ummad saliim ah oo diinta saliim ku ah oo wanaagsan ee hooyooyinku wanaagsan yihiin anugu maanta saddex iyo toban jir wax dhaf- hooyadii lix iyo toban jiraa lagu guursaday alxamdulilah ee, hooyooyinka iyadoo yar baa la guursan jiray inkastoo dhaqanka soomaaliya ay ahaan jirta gabadho labaatan iyo shan inay gaadho laakiin dowlad dhisan haddaan ahaan lahayn oo wanaagsan waana dhinsannahay oo islaamkeenu uu xaq- uu xaqiiqsan yahay guurkana waa la- waa wuu fuudaan lahaa dayacaadun may imaaday laakiin dhib badan baa jira oo gabadhii dayacayo waxaa kamid ah i sheeg wiilka lacag ma haysto gurigi ma geysan karo horta inuu qofka iimaanku uu buuxo hadduu qofka iimaankiisa laakiin buuxo usaba soomaa inuu wiilku guur qarsoodi sameeyo gabdhaha u sababaa leedahay Een, mas-uuliyadda waxaa iskale aniga mid xagalan ka fiirina xagala waxay tahay labadan qof hadday israbaan ee ay isdoonaan ay waalid u tagaan oo waalidka oo ku naqdiyo horta waalidka mas-uuliyadda qaada Een, dhanka kale marka ka fiirino labada ruux haddii ay oo- ay- horta mar walbaba dumarka inuu mas-uuliyadda qaada u eg tahay yani ulama jeedo yani qofka kan qofka wax laga do- waxa- wa- wa- qof wax doono iyo qof laga doonaa yani ninka ragga eh waxaa laga yaabaa inuu qofkan asiga uu ka doonayo wax yani meesha uu ku biyashubana halkaas weye maxaad kusoo gabagabayn lahayd walal dee anigu waxaan kusoo gabagabayn lahaa inuu eh, gu- guurka daahayana uu yaraado wadaan sidaan qabee dad Guurka badan la ay qabaan dedejiyo. oo guurka oo la dedejiyo si wanaagsan loo dedejiyo dee dad hal maalin aan ku arkayaa ma ahan in bil laska ah las barto inankii oo laska barto waa wax wanaagsan Een, waxaan kusoo gabagabaynayaa een, een, labada ruux hadda isdodoonayso in ay ogaadaan yani noloshaa saddexa nolol hadda aad ku nooshahay iyo nolosha guurka eh, markaad geshid iyo mida aad dhimanaysid yani midda ugu xasaasisan mise ugu yani ugu cimri dheer haddii si loo fiiriyo tan guurka wey marka ani waxaa qaba marka labada israaraadsanayso ha ka- ha ka fiiriyaan een, aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin intaas ayaan kusoo koobaya xubinta dooda gaaban oo aynu ku eegaynay dhallinyarada oo xilligan ku kaleertu duwan hannaanka guurka oo qaarkood ay qabaan dedejinta guurka halka qaarna ay qabaan in wakhti dheer la geliyo haasaawaha jacaylkuna ay muddo wada qaataan labad wax ka dhexeeyaan waxaa gala qaybgelayay najax iyo faarax intaynu kulmi doonno nabadey
aanu intaasi ku dhaafno xubintii dooda gaaban iyo cabdiqaadir maxamed cabdulle markana kusoo dhawaada barnaamijkii ama xubintii caafimaadka iyo qoyska cabdixakiin maxamuud shirwaac ayaa noo haya
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska maternal mortality amaba waxay soomaalidu u yaqaanaan umul aroorka hooyada ayaa xaalad adag oo hooyada la soo darista bilaha ay uurka leedahay gaar ahaan wakhtiyada u dambeeya ee dhammaadka uurkeeda kuwaasoo inta badan ku yimaada xaalado kala duwan oo isugu jira qaar caadi ah oo la xidhiidha xilliga uurka iyo weliba dhalmada iyo kuwa aan caadi ahayn oo la xidhiidha xaalado caafimaad darro oo hooyada ku yimaada wakhtiyada ay uurka leedahay sahle cabdikariin xasan waa howlwadeen caafimaad oo khibrad u leh xaaladahan haatanna maamusha qaybaha umulaha ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa markay hooyadu uurka leedahay dhiiga waxaa ka yimaada dhiig markay uurka leedahay xaaladaha ay ku jirto sagaalka bilood markay tahay dhiigaasoo ma dheertu soo durqdo waxaa keeni karaa haddii hooyadu ay haysan dhakhtar ama xanaano ama meel ay lagu keergarayo way ku dhiman karaysaa haddii hooyadu ay maxay tahay dhiikar ku dhuftay joogto meelaan dhakhtar lahayn iyadoo way ku dhiman karaysaa haddii hooyadu foosha ku dheeraato foosheedu dheeraato ay complication badan dhibaatooyin badan ku dhacdo iyadoo nuqudeedu ay ilmuhu soo bixi waayo waxaa laga yaabaa iyadii ilmihiiba halka ay ku sida loo jijiiday ku dhintaan waxaa kaloo keeni karaa in hooyadu accident haddii ku dhaco xitaa uu gaadhi ku dhufto ay ku dhiman karayso markaa maternal mortality waxyaabo badan baa keeni karaa aanu soo koobi karin laakiin xagga uurka markaanu sheegno waxaa keeni karaa hooyada oo dhiigbax ku dhaca ama dhiikar ku dhufta ama maxayto waxyaabaha dilaaga ee badan ee hooyadu keeni karo ama dhibaato iyadoo uurka ku jirta ilaa sagaalka bilood wixii ku dhaca ayaa maternal mortality la dhaha xaaladahan oo xalis xoogan ku ah hooyada iyo ilmaha ayaa ah qaar ay suurtagal tahay in laga hortago amaba la maarayn karo ka hor intaanay xumaanin iyadoo hooyada uur kale looga baahan yahay inay si joogto ah ula xidhiidho xarumaha hooyada iyo dhallaanka amaba xanaanooyinka si loola socdo xaaladeeda caafimaada taasi oo ka caawin karta in lasii maarayn karo ka hor inta aanay halis gelin amaba nolosheeda iyo ta ilmahaba galaafan aamine cabdiqaadir cabdiraxmaan waa maamulaha xarunta hooyada iyo dhallaanka doctor khaalid ee magaalada hargeysa
hooyadu markay uur leedahay waxaanu cabirnaa dherarkeeda waxaanu cabirnaa miskaheeda waxaanu cabirnaa dhiigeeda wax walba waanu la soconnaa marka hooyadii haddii guriga iska joogto aanay meeshii imanin xaruntii caafimaadka dee taasee dhibaatada ku timaada kuwa nala soo xidhiidha mid walba qaybtay ku haboontay waxa weeye hooyo miskaheedu yar yihiin ama da-deedu weynaatay oo uur yeelatay oo halkaa aanu ka aragno ama ilmuhuba ku gudban yahay tarasfeel baan samaynaa ambalaaskanuu la hadalaa waanu gudbinnaa waxaweye waad la sii socotaa kaar baad u samaynaysaa waa gabadhii baad odhanaysaa caynkii ahayd tan iyo maalinta uuraysatay bay kugu xidhanta dee taa waxba kama xumaanayaan hadday sirsayriyo noqotona waa loo samaynaya haddii xaalad kale oo ay u baahnaydna waa loo qabanaya inkastoo muddooyinka ugu dambeeyey aad moodaysa inay jiraan hooyooyin badan oo ku xidhan xarumaha daryeelka ayaa haddana ay weli bulshada dhexdeeda kusii jirtaa afkaar qaldan iyo caadooyin hore oo halis gelin kara caafimaadka hooyada iyo dhallaankaba waa tan mar kale aamine cabdiqaadir cabdiraxmaan hadda kahor waxaa dhacday inaan tallaal raacay waxaan arkay aqal durbaan laga tumayo qiiqna lagu shidayo gabadh baa foolanaysa baa ku jirta gabadhaa waxaa haya dhiikar ama balaaq balashar waxaa laleeyahay rooxaan baa haysa ninkii ordaya ayimi ninkaa nin active aha wuxuu gu yidhi hooyo eedda kaale gu yidhi soo caafimaadka ma tiid haa gabadhii carabka cunaysan soo qaada waan keenay ilmo wadaday kusii dhashay baabuurka dushiisa kii labaadna dhakhtarkii baan ku geeyey waxyaabahaasoo dhan baa dee qarsoon haddaba dadweynaha iyaga waxaanu kala talinaynaa inay dhimashada keenayso aqoon la-aan iyo la socod la-aan horta ilaahay ninkii saacaddiisu buuxsanto lama celinayo balse waxaa la badbaadinayaa xaaladaada caafimaad ya marka gabadhii maalinweyto gabadh baa noo timi hooyo waxay sagaal caruura dhashay aadna way u liidatay waxay iigu timi m c h-ka way foolatay b b h baa ku dhacay ama dhiigbax waanu joojin kari weyna ilaahi weynaa waa nagu guuleeyey waxay tihi dad baygula teliyo baabuurka markaan soo raacaya ay qabto yidhi ha tegin xanaanada xaaladahan oo wakhtiyadii hore ahaan jiray qaara bulshada dhexdeeda ku badan ayaad moodaa inay haatan hoosu dhacu ku yimi iyadoo ay dadaal iyo iskaashi arrinta ka sameeyeen wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha wadashaqaynta la leh waxaana inta badan dhacda in gaadiidka gargaarka degdega ah lagaga soo qaado hooyooyinka xaaladaha caafimaad darro la soo darsaana meelo aad u fogfog waatan mar kale sahre cabdikariin oo inooga warramaysa arrimahaasi run ahaantii hoos buu dhacay iminka muddo hore hore iyo iminka isku mid maaha iminka waxaa jirta ka wasaaradda caafimaad ahaan iyo maamulka dhakhtarkaba iyo m c hadu way isku xidhan yihiin waxa la sameeyey xidhiidh ka dhexeeya xanaanooyinka iyo m c hada gabadhu marka la keeno xanaanada ay dhibaato la kulanto way soo gudbiyaan habla mchk waxay usoo gudbiyaan dhakhtarka hargeysa golf hosbitaal halkana hooyada waxay ka heshaa dawo free ah iyo qaliin free ah oo wasiirku uu ku ballanqaaday free qaliinku ka dhigay hooyo kasta oo dhalaysa Ee, dawooyinkana waa free marka hooyada halkaasaa loogu qabtaa wax alla wixii keer loogu qaban lahaa si ay loo helo hooyo caafimaad qabta yuuna caafimaad qaba guud ahaanba dhegaystayaal waxaynu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka imanayay magaalada hargeysa tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
intaasi aynu kaga gudubno barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaana la socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac weli waxaad naga dhegeysaneysaan laanta af soomaaliga ah ee v o a da dhegeystayaal markana waxaynu jaleecinaa dhinacii heesaha dhegeystayaal waxaa la soo gaaray gabagabadii idaacaddeenna habeennimo balse war iminkana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in deegaanka ballanbale ee gobolka galguduuda lagu dilay laba ka tirsan shaqaalaha hay-ad dhinaca minabaarista qaabilsan mid kalena lagu dhaawacay warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan idaacadahayna soo socda hadduu ee barraali ka noqdo guud ahaan idaacaddeenii habeennimana dhegaystayaal caawa oo arbacaa waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa intaan hawada dib ugu kulmi doono lixda iyo barka aroorta berri xaggiina markay tahay nabadgelyo